wada qoranaya oo iyaga laftoodii kuyuu galay kuway liidayeen boqolaal sannadood ayay hoos tegeen balse inay hebel hebelminaas ku qoreen waxa weeyaan ilaahay cuqubadu ma soo ma soo raabso sidaa awgeed qofku waa inaanu marnaba aabihii nasabkiisa ka mid a inuu qabiilka la sheegto haddaanu baqayn hadduu ku baxayo sidaa inuu ree hebel kale yahay iyo in hebel wuu ku bixi karaayo xaaladaas waxaa la idhahdaa addaruuratu tubiixu lmaxduuraat laakiin xaaladu caadiye inuu idhahdo meye reerkaa meye ree hebel baane macnaheed waxa weeye aabihii u dafre weeyaan ilahayna qabiilka wuxuu soo rogay litacaarafu sidaa awgeed waa laga taxadiraa qofku aabihii xaaladdu doonaa noqdee aanu ka fogaanin can ibni cumara radi allahu tacaala canhuma qaal naha nabiyu nabigu wuxuu nahiyey can innadr wa qaala waxa uhi inahu nadarku laa yaruddu shayan waxba ma celiyo wa inama yustakhraju bihi waxaa wax lagaga soo saaraa uun min maali lbakhiili can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala nabiy sala allahu alay wasalam man akala qofka cuna naasiin isagoo isilowsan walxaal huwa saa'imun isagoo sooman falyutima ha dhammaystirto sawmahu soomkiisa fainamaa acamahu llahu ilaahay baa quudiyey oo wasaqaahu waraabiyey can sawda sawji nabiy sala allahu alay wasalam oo nabiga xaaskiisa ahayd qaalad waxay tidhi maatat lanaa shaatun neef adhiya ayaa naga bakhtiday fadabaqnaa waxaanu magdinay oonu hoodhinay maskaha haraggeedii uma deetna maa dilla kamaanaan suulin nambidu fiihi inaanu ku tuurno timir iyo sabiib iyo wixii macaneeya xataa saara ilaa uu noqday shannan sibraad can anasin can nabiy sala allahu alay wasalam qaal ibnu ukhti lqawmi qowmka inantoodu wiilkay dhashay minhum iyagu inbuu ka tirsan yahay aw min anfusihim ama naftoodu ka soo jeedaa can sahl bn abiqaasin radi allahu tacala canhu qaal samictu nabiya sala allahu alay slam yaquul man iddacaa ka u andacooda ee u nisbo sheegta ilaa gayri abiihi aabihii cid aan ahayn walxaal huwa yaclam isagoo og annahu gayru abiihi faljannatu calayhi xaraam jannadu waa ka xaaraan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu nabiya sala allahu alay wasalam yaquul lam yabqa kamay hadhin min annubuwati nebinimada ila almubashiraat kuwa kuyaalaha bishaareeye mooyaane wax kale may hadhin qaaluu waxay idhahdeen wama almubashiraat oo kuwa bishaareeya oo maxay ya rasuula allah qaala alru'ya saalixa riyada wanaagsan can abi hurayrata qaal samictu nabiya sala allahu alay wasalam yaquul waxaan maqlay rasuulka oo leh man ra'aanii qofka igu arka fi lmanaami hurdo iyo riyo fasayaraanii waa igu arki doonaa fi lyaqdati soo jeed walaa yatamaalu shaydaanu bi shaydaanku aniga isuma kaysoo shabaho aniga isuma kaysoo ekeysiiyo can anasin can nabiyi sala allahu alay wasalam qaal man ra'aanii fi lmanaami qofka riyada igu arkaa faqad ra'aanii waa way arkay xaqiiqatan fa ina shaydaana shaydaanku laa yatakhayalu bi aniga isuma kaysoo ekeysiiyo wa ru'ya lmu'mini riyada muuminkuna juzun waa qayb min sittatin wa arbaciina juz-an lix iyo afartan qaybood oo min annubuwati nebinimada ka mid ah can ibni cumara radia allahu tacala canhuma qaal samictu rasuula allahi sala allahu alay wasalam yaquul bayna xilli ana anigu naa'imun aan hurda buu rasuulku leeyahay utiitu waxaa lay keenay biqadaxin haruub labanin caana ah fa sharibtu minhu waan ka cabbe oo caaniba wax ka dhammay xataa inii ilaayo la araa waxaban arkayey arriya cokaraanta oo yakhruj ka soo baxaysa min ansaari ciddiyahayga wixii aan cabaya saan u cokanaaday ciddiyahayga inay soo gaadhay baaban arkayoon u malaynahay uma deetana cadaytu waan siiyey fadlii hambadaydii yacni cumar cumar baan baaqigii u dhibay hambadii qaal waxay dhahdeen fama awalta yaa rasuula allah oo rasuul allah maxaad ku fasirta caanahaad cabaysay eed baaqiga siisay cumar qaala alcilma cilmi baan ku fasiray cilmiga ilahay intii iga siiyey intii kalena in cumar ilahay u dhiibay can abi saciid alkhudri radi allahu tacala canhuma yaquul qaala rasuulu lahi sala alla alay wasalam baynamaa xilli ana anigu naa'imun aan hurdo ra'aytu waxaan arkay annaasa dadkiioo yucraduuna calaya lay soo bandhigaayo wa calayhim dadku waxay xidhan yihiin umusun qamiisyo dhaadheer qamiisyo aan idhaahdo minhaa waxaa ka mid a maa qamiisyada qaar waxaa ka mid a yabluqu gaaraya assadya halkaa iyo naasaha wa minhaa waxaa ka mid a maa yabluqu qaar gaarhaya duuna daalika wax ka sii hooseeya oo xaggaa uga sii hooseeyo ka yar dheer wa mara calaya cumar bnu khadaab waxay soo maray cumar alkhadaabo wa calayhi xidhan qamiisun qamiis yajuruhu uu jiidaayo qamiiskii dadka meelaha u joogay isagu waaba shulluhu dhigay can abi hurayrata radi allahu canhu yaquul qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam ida iqtaraba azamaanu marka zamanku soo dhowaado iyo nihaayada adduunyadu lam takad ma dhow ma dhowaato ru- takdibu inay been sheegto ru'ya almu'min riyada mu'minku inay been noqoto umama dhowaato been mama noqoto wa ru'ya almu'mini riyada mu'minkuna juzun waa qayb min sittati wa arbaciina juza min annubuwa lix iyo afartan marka nebinimada loo qaybiyo waa qayb ka mid ah wamaa kaana min annubuwati wixii nebinimada ka soo jeedaana fainahu laa yakdib been ma noqdo can ibni cabaasin can inabiy sala allahu alay wasalam qaal man taxallama ka isku riyaysiiya bixulumi riyo lam yarahu aanu arag qofka riyo iska samaysta kullifa waxaa lagu kalifaa maalinta qiyaame an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayn laba xaboo heeda laba xaboo haruura ee hore isku gunud walan yafcal mana samayn doono waman istamaca qofka dhegaysta ilaa xadiisi qowmin qolo sheekaysanaysa walxaal hum lahu kaarihuun dhegaysigiisana ay karaahaysanayaan subba waxa lagu shubaa fii udunayhi dhegihiisa alaanuk naxaas la dhalaaliyey yowma alqiyaama maalinta qiyaame naxaas kulul baa lagaga dhalaaliya waman sawara qofka sawira suuratan suurad cudiba waa la cadibaa wa kullifa waxaa lagu kalifaa an yanfuqa fiiha inuu naf soo geliyo walaysa binaafik mid soo gelin karana maaha can abi qataadata anahu samica nabiy sala allahu alay wasalam yaquul alru'ya alxasana riyada wanaagsani min allahi xagga alla ayay ka soo jeedaa faidaa ra'aa axadukum midkiin hadduu arko maa yuxibu wuxuu jecel yahay riyo wacan falaa yuxadisu bihi yaanu ugu sheekaynin ilaa man yuxib cidda uu jecel yahay mooyaane waidaa ra'aa hadduu arko maa yakraha wuxuu necab yahay falyatacawad billaahi ilaahay ha ka magan galo min shariha sharkeeda wa min shari shaydaan shaydaankana sharkeeda ha ka magan galo waliyadful alaaan saddex ha tufo walaa yuxadis biha axadan cidna yuu ugu sheekaynin fa inaha hadduu sidaa yeelo laa taduruu waxba yeeli mayso axaadiistaa doorkaan akrinay mawduuc keligay ku wareegayaan badankoodu waa mawduuca riyada riyadana dhowr goor hore ayaynu soo aragnay inta badan riyadu waxa weeyaan waa saddexdii qaybood aynu hore u sheegnay waa riyo wanaagsan iyo riyo xun iyo riyo kaloo la dhaha xulum oo ah wixii maanta aad ku fikiraysay ama aad hadal haysay ama kugu weynaa oo ad caawa dib u aragto iyadoo wax kale maahee waa cajaladaadii maanto dib isu soo celisay un laysa ilaa wax kale maaha sidaa awgeed riyada wanaagsani waa mubashiraat rasuulkeenna wuxuu lehy sala allahu aleyh wasalam nebinimada waxba kama harsano way khatimantay laakiin qayb yar oo ka mida ayaa harsan oo waa maxay almubashiraat kuwa bishaareeya kuwa bishaareeyana waa maxay alru'ya saalixa riyada wanaagsan riyada wanaagsan rasuulka alla weydiiyey sala allahu aleyh wasalam oo waxa la yidhi waxaad ka warantaa qofka muuminka ah ee riyo wanaagsan arka ama riyo wanaagsan loo arko oo loogu riyoodo deete wuxuu yidhi tilka caajilu bushra almu'min waa bishaaradii muuminkaoo adduunka loogu soo qadimay waa bishaaro fiican waa mubashiraadka la sheegaayo qofaa riyo waxaan ku arkaya waxaan ku riyooda adigoo meel beera oo caynkana oo sidana inta badan waxa weeya khayr iyo janno waa riyada inaa qofku arko iyo in isaga loo arko waa bishaaro wanaagsan oo loo soo dedejinayo hadduu qofku rasuulka ku riyoodo sala allahu calayhi wasalam saynu habeenkii dhexan soo maraynay waa inuu qofkan ku riyoonaya muwaasafaadkii iyo tilmaamihii iyo astaantii rasuulka waa inuu yaqaana isagoo yaqaano oo loo sheegay oo loo sharxay uu garanayo hadduu ku riyoodo waa xaq weeyaan waa rasuulkiisii kariimkaa sala allahu calayh wasalam oo uu arkay shaydaanna iskuma soo labihi karo awooddaaba ilaahay ma siinin laakiin waa anagii tilmaamayna lahayn wuxuu odhan karaa rasuulkii baanay isagoo sifo kale ah afka wuu ku odhan karaa laakiin suu rasuulku leeya iskuma soo ka ekaysiiyo sawirkayga kuma iman karo suuraddayda ilaahay mama siin karo ma isku soo ekaysiin karo sidaa awgeed qofkay arkaa ee suuraddayda igu arkaa ha bishaaraysto waayo soo jeedna waa igu arki doonaa soo jeedkaasi maaha intuu adduunka joogo waayo rasuulku ma soo noqonaya calayhi salaatu wasalaam nafgoodayna hadday xataa ilahay agtiisa sharaf ku leedahay nafkooda ma soo noqoto wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun cidama soo laabato laakiin yaqadada la sheegaya waa goorma waa aakhiro soo jeed buu ku arkaya waa uu ilaahay subxaana wa tacaala baa tusaya waa uu la rafiiqaya waxaa kaloo rasuulku leeyahay sala allahu aleyh wasalam riyada wanaagsani waa marka nebinimada loo qaybiyo lix iyo afartan waa qayb ka mid ah sidee lix iyo afartan ku noqon kartaa waxaynu naqaanaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam intii aan loo wuxuu arki jiray riyo oo hordhac u ahayd nebinimada riyadaa uu arkana subaxi habeenkii markuu arko isla markiiba waa arki jiray iyadoo xaqiiqo dhacday waxaanay socotay lix bilood lix biloodna intii waxyigu socday oo saddex iyo labaatan sano ah intay ka tahay waxa weeyaan sanadkii waa laba lix bilood markaa saddex iyo labaatan iyo sano baad laba ku dhufanaysaa imse noqonaysaa lix iyo afartan markaa waa jus waa lixdaa bilood jusun min sittatin wa arbaciina jusan min annubuwa sidaasay markaa ku tahay lix iyo afartanka qayb ka mida maadaama ay lix bilood ahayd waxaa kaloo rasuulku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam waxaa dabcigiisa ka mid ahaa marka salaada subax laga baxo inuu soo jeesto iska wardiyo kadibna uu saxaabada ku yidhaahdo waa wax riyaarkay miyaa leedii ilaahayna wuu baray inuu fasiro culimmadana ilaahay in badan buu ka baray oo axaadiista rasuulka taqaana oo akhrisatay waxaa kaloo rasuulku marma siin jiray abubakar oo xagga cilmiga ku soo xigay oo aad iyo aad u yaqaanay markuu fasirin odhan jiray asabta bacdan wa akhtada bacdan badna waad garatay badna waad la gaftay markaa maalin maalmaha ka mid a haddana iyagu riyahaynin wixii u arkuu sheegi jiray wuxuu leeyahy anigoo hurda ayaa lay keenay dhiil caana ah inta badan caanaha iyo shareecadeennuna waxa weeyaan way shabahaan shabah weyn baa ka dhexeeya iyo isu ekaan maxay uga dhexeeyaan caanuhu si walba waa loo isticmaalaa nooc walba ay galaan shareecadeennuna nooc walba waa ku gelaysaa xaaladda nabadda iyo colaadda xanuunka caafimaadka markaa waxayse markaad qani tahay xaaladay ka hadhaysaa ma jirto caanuhu waa dhadhan macaanyiin shareecaduna waa dhadhan macaanti caanuhu waxay ka soo baxaan laba shay oo xunxun dhexdood ayagoo saafir ka soo baxaan min bayni farsin wa damin waxay ka samaysmaan dhiig iyo uus labada midab laaseeda waa xun laakiin haddana waxaa ka soo baxa wax dhexdhexaad oo wanaagsan shareecaduna dhankana waxaa ka xiga gaalnimadii hayr lmaqduubi calayhim xaggana waxaa ka xiga waladaalliin iyadina waa dhexdhexaadki waa saasi rasuulka alayhi salaatu wasalaam isra walmicraaj waxaa loo keenay laba dhiil mid waa khamri midna waa caano jibriil baa yidhi mid cab caanii buu qabsaday wuxuu yidhi ilaahay uu kaanuuniyo haddaan khamriga cabi layd ummaddaadu waa lumi layd ummaddaadu waa lumi layd oo amban layd sidaa awgeed caanuhu inta badan shareecadeenna aad iyo aad buu ugu xidhan tahay qiimahoodana way sheegaan rasuulku wuxuu odhan jiray sala allahu aleyh wasalam marka uu cunto cuno wuu ilaahay buu mahadin jiray markuu mahadiyo wuxuu odhan jiray warzuqnii khayran minhu alxamdu lilah allahuma arzuqnii khayran minhu ilaahayow waan ku mahadinayaa ee wax ka sii wacana igu arsaaq markuu cunto cuno laakiin caana markuu cabo wax ka sii wanaagsan ilahay igu arsaaq ma odhan jirin waayo waxaad moodaa inay ka muuqato inaan wax ka wanaagsan ma jirin ee wuxuu odhan jiray warzuqnii minhu ilahay isaga wax ka mid a igu arsaaq mar labaad marka caana waa aad u khayr badan rasuulka waxaa loo keenay dhiil caana ah deeta wuu cabay aad buu uga dhargay ilaa uu u qaatayba in cokanaantii ay soo gaareen ciddi ay ka baxayaan dabcan caloosha soo dhaafi maayaan laakiin isagaa u qaatay siduu u cabayey inay ciddiyaaba gaadhona xaggaa faraha ka daadan doonaan markii baaqigii uu dhiibay baaqigii uu dhiibay cumar ibn alkhadaab saxaabadii joogtay baa ku yidhi yaa rasuula allah maxaad u malaysa maxaad ku fasirtay caanahan aada hambadiisiise cumar waxaan ku fasiray inuu cilmiga yahay sayidina cumarna radia allahu tacaala canhu ilaahay waxyaalo badan oo aanu dadka kala siinin buu siiyey oo ka mid ahaa maskaxaad u badan cilmi saa'ida iyo shaydaanka oo ka firdhada oo rasuulkullahi calayhi salaatu wasalaam markuu khaliifka noqday iyo si ummadda u maamulayey iyo awaamirta uu keenay iyo qadaayaadka u jideeyey iyo dowladda intaa leeg ee maanta intuu cumar maamulayey waxay culimmadu yidhahdaan waa saddex iyo labaatan dowladood minka oo islaamu mid walba calan yar iyo dastoor yar iyo ay meel ka samaysatay cumar baa keligii maamulayey keligii buu maamulayey oo aan telefoonna iyo diyaarado iyo waxu kala gooshaana aanay jirin mid walbana barkiisu ku ogaa cadaaladiisuna waa wada gaadhay cilmiga noocaasa ayaa ilaahay subxaana wa tacaala siiyey waxaa kaloo ka mid ah oo rasuulku haddana u arkay riyo labaad oo tilmaamaysa sharafta iyo qiimaha iyo fadliga uu leeyahay cumar waxay ahayd rasuulku wuxuu leeyay sala allahu caleyh wasalam anigoo hurda ayaa waxaan arkay dadkii baa laysoo bandhiga oo lay hor keenay dadku waxay xidhan yihiin qamiisyo midna meel buu joogaa qaar baa wax yaroo aan naasahaba gaadhin markay madaxa soo gashadaan halkaa maba gaadhayo laabta waxii kala odhan qaawayi qaarna waxoogayba ka hooseeyaan oo midna meel bay u joogtaa cumar baa isoo marayoo qamiiskii shullaha uu gaadhay dagax u akriyo halkaa lagama qaadan karo khamiiska shullaan dhigaya waayo waa kii cumar dhigay qadiyaddu markay riyo tahay ujeeddo kalea lagala baxaya waayo in shullaha la dhiga waa shay xaaraana oo ragga gaar ahaan dumarkaa la ogolay laakiin waxaa lagula baxayaa diinta ilaahay siiyey ee qaarba meelu joogta ayaa isaga waxay gaadhay jirkiiba waa dhaaftay in ka saayida ayaa xataa ilaahay siiyey markaa rasuulka markii maxaad ku awishay waa diin iyo dhaqanka diimeed ee ilaahay ku manaysay oo aad iyo aad u qiimo badan xadiiska abu hureyre wuxuu tilmaamayaa marka uu soo dhowaato aakhiru zamaanku iyo qiyaamuhu riyada muuminku beenba ma noqoto waa markay aad u soo dhowaato ee saacaadka waaweyn la arko arka casharaatu saaca alkubra riyada muuminku waxay noqonaysaa shay ka falaqi subxi sida waagay ku imanaysa riyada muuminkuna waa lix iyo afartan qaybood oo nebinimada ka mid a qayb ka mid a waxaa kaloo rasuulka warramaya calayhi salaatu wasalaam dadka qaar baa laga yaabaa inuu islaado ummadda u maadee ama ka qosli deetana riyu iska samaysanayaa waxaan ku riyooday riyo jirta maaha waxaan xalay aan arkay ama wuxuu uga jeedaa inuu ku shaxaado qaar baa ku shaxaada waxaanu ku aragnay adiga oo dad iyo xoolaba buuxa ar iska shaxaad wixii alla kaa siiyo waxba beenayo wax kale ha soo malmaluuqanine wixii ilaahay kaa siiyo weydiiso sidaa awgeed xataa waxay culimmadu idhahdaan qofku ka warrama hadduu daaci noqdo haddii uu daaci ku noqdo u idhaahdo ninka wuxuu sheegaayo waxaan ku arkay maasha allah adigoo salaada safka hore ku jira oo bilaa salaada xalay aan ku riyooda oo uga jeedo inuu soo dhiiro soo weysayso markaa bal waxay idhahdaan ina allaha ghaniyun can haada ilaahay danka ma laha ilaa dartii been loo sheego maxaa kugu xarsanaya qofka wuxuu sheeg baraaruji hadal waxaan ku dheh si macaan ugu sheeg laakiin aad been soo malmaluuqataa ama aad soo samaysatoo soo amaamudataa wax wanaagsan maaha sidaa awgeed qofku inuu sheegto waxaan u arag ciqaabkiisa waa daran yahi ciqaabkiisa maxaa lagu xidhay wax mustaxiila mustaxiilkaas waa maxay waxaa lagu lagu amrayaa inuu laba shaciira laba heera inuu iska gunto ama laba haruura iskuma guntamayaan macnahedu waxaa weligii waa la ciqaabaya qofka uma dhagaysta ee warkooda dhegta u dhigana waxaa lagu cadaabayaa qiyaamaha in dhagaha lagaga shugo naxaas walciyaadu billah naxaas dad buu dhegadhegeeyey ama ha yidhahdo dawlad baan u shaqeeya ama ha yidhahdo aniga wax ka raba ama wax kale ha yidhaahdo ummad faqaysa oo aanad ku jirin waxa weeyaan inaad dhegeysa waa xaaraan waxaa la mid ah wasaa'ilu tarasuf waxyaalamka ay samaystaan ee intii qalab samaystaba mobilada lagu dhegeystaa cid baa shaqaala looga dhiga la yidhahdo dhegeysa waxa la wixii koolo baxaya kaasa waa koogu daran kilaha muxuu ahaa nin dadka soo daba istaaga kani qol baa iska gelaya qol intuu iska galaa buu dhagaha wax gashanaya waxa la wixii lagu wada hadlayo halkaasuu kala socdaa waaba iyadii la sii casriyeeyey marka isagana naxaas casriga in ilaahay ku shubo ayaaba suurtagala waa qadiyad khatar weeyaan dadku siray leeyihin waa in sirtooda loo daaya waxaa kaloo rasuulku raacay calayhi salaatu wasalaam qofka sawir sawira kuwa gaar ahaan gacanta iyo kuwa jismiga leh kan kale ee photografka culimmadu isku khilaafsan yihin kan kale ee pictureka caadiga ah kan gacanta iyo wixii har leh maalinta qiyaamo waxaa lagu kalifayaa inuu nafku soo geliyo mana soo gelin karaayo ee riyadu tayada wanaagsan qofka arkaa muxuu yeelayaa qofka dad ugu jecel yahay ayuu u warramayaa ilaahay subxaana wa tacala waa u hirgelinaya hadduu tuxan arkana tallaabooyin buu qaadaya ilaahay buu subxaana wa tacaala ka maangelayaa dhibaatadeeda saddex goorna xagga bidix buu u tufaya shibtana waa gelaya waayo rasuulku wuxuu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam riyada xuni calaa janaaxi daa'ir garab shimbiraad bay saarantay garab shimbiraad hadduu sheeg hadduu sheego way soo dhacdaa waa dhacdaa hadduu sheegi waayana waa la laalaa markaa riyada xun lama sheego cidnaba lama sheego ha shibtaa laga galaa haddii la sheego wax laga yaabaa inay dhacdaba oo la arko can abi hurayrata radi allahu canhu qaala samictu nabiy sala allahu aleyh wasalam lam yabqa kamay harin min annubuwati nebinimadii ila almubashiraat qaala waxay wama almubashiraat qaala ruya saalixa can abi hurayrata qaala samictu nabiy sal ly slam yaquul man ra'aanii fi lmanaami ka urday igu arkaa fasayaraani waa igu arki doonaa fi lyaqada soo jeedka walaa yatamahalu shaydaanu bi shaydaanay isuma kaysoo ekeysiiyo can anasin can nabiy sal allahu alay slam qaal man ra'aanii fi lmanaami ka urday igu arka faqad ra'aanii waa arkay fa ina shaydaana shaydaanku laa yatakhayalu bi aniga iskuma soo kay shabaho wlmuminu muminku waru'ya almumin riyada muminku juzun waa qayb min sittati waarbaciina juz'a min annubuwa lix iyo afartan qayboodna nabiniyada kamida qayb ka mid a can ibni cumara radia allahu tacala canhuma qaala samictu rasul lahi sal slam yaquul bayna xilli ana anugu naayiman aan hurdo utiitu waxaa laga keenay biqadaxi labani dhiil caana ah fa sharibtu minhu waan ka cabbay xataa inii aniga oo la ara aan arkayaba arriya cokanaantu yakhruju inay ka soo baxayso min adfaarii cidyahayga uma haddana cudditu waan siiyey acdaytu waan siiyey fadlii hambadaydii yacni cumara cumar buu ujeedaa qaalu waxaa dhahe fama awalta ya rasuula allah qaala alcilmu cilmi baan ku fasiray can abi saciid alkhudri yaquulu qaala rasul lahi sal ly slam baynamaa xilli ana anigu naa'iman aan hurdo ra'aytu naasa dadka ayaan arkay oo yucraduuna calaya laysoo bandhigayo wa calayhim waxay xidhnaayeen qumusan qamiisiyo minhaa waxaa ka mid a maa yabluqu wax gaadhaya asadya asudaya naasaha ayay soo gaadhayaan iyo laabta wa minhaa waxaa kamid a maa yabluqu qaar soo gaadhaya duuna dalika intaa wax ka sokeeya oo ka hooseeya xagga hoose ka xiga wamara caliyun ومر علي waxay soo maray cmar بن خطاaب وعalayhi qamiisu yajurhu qamiisuu jiidaayo qaalu waxaa ma awalta ya rasuul الlah qaala adiin can abi hurayrata yaqulu qaala rasul اlah sal ly slam ida اqtaraba zamanu markuu xilligu soo dhowaado lam takad uma dhowaato ru'ya takdibu inay been sheegto ru'ya lmumin riyada muminku wa ru'ya lmumini riyada muminkuna juz-u waa qayb min sittati وarbaciina juz-a min الnubuwa lix iyo afartana qayboodoo nebinimada ka mida qayb ka tahay wma kana min اnubuwati wixii nebinimo ku shaqaliilaa falaa yakdib been ma noqdo can ibni cabaasin can nabiy sal slam qaal man taxallama ka isku riyaysiiya ee istusa bixulumin riyo lam yarahu aanu arag kullifa waxaa lagu khasbaa an yacqida inuu isku gunto bayna shaciiratayni laba heeda walan yafcal mana samayn karo waman istamaca qofka dhegaystay ilaa xadiisi qowmin qolo sheekadood wahum lahu kaarihuun iyagoo karaahaysanaya o ka xanqarsanaya suba fii udunay waxa lagu shubaa dhegaysa alaanuku naxaas la dhalaaliyey ywma alqiyaama waman sawara qofka sawiro suuratan cudiba waa la cadaabaa wakullifa waxaa lagu khasbaa an yanfaqa fiiha inuu ku afuufo walaysa binaafiqin naf ma soo gelin karo can abi qataada anahu samica nabiy sal slam yaquul alru'ya alxasana min allah riyada wanaagsan waa xagga alle faidaa ra'a axadukum hadduu midkiin arko maa yuxibu wuxuu jecel yahay falaa yuxadisu bihi yana ugu sheekaynin ila man yuxib cid uu jecelaya mooyaane waidaa ra'aa hadduu arko maa yakrahu wuxuu necabiyey falyatacawad billahi ilaahay ka magan galo min shariha sharkeeda wa min shari shaydaan iyo sharka shaydaanka waliyadful ha tufo alaaa saddex qaybood saddex goor ha tufo walaa yuxadis biha axadan cidnaba yuu ugu sheekaynin fa inaha laa taduru ma dhibayso can ibni cabaasin radia allahu tacaala canhuma can nabiy sala allahu alay wasalam qaal man ra'aa qofka arka min amiirihi madaxweynihiisa ama taliyihiisa shay-an shay ku arka yakrahu uu karaahiyaysto oo xagga diinta uu ka karaahiyaysto falyasbir calayhi ha ku sabro fa innahu maxaa yeelay man faaraqa aljamaaca qofka jamaacada iyo ummadda khilaafa shibran taako ee fa maata sidaa ku dhintaa ilaa hadduu dhinto maanta wuxuu ku dhimanayaa maytatan jaahiliya mayta jaahiliyanimaa ayuu ku dhimanaya can abi hurayrata can nabiy sala allahu alay slam qaal yataqaarabu zamaan zamankaa isku soo dhadhawaanaya wayanqusu alcamal camalkiina waa yaraanaya wayulqa shuxu waxaa la soo ridayaa shux iyo bakhaylnimo wa tadhara alfitan fitna ayaa soo daahiraysa wayaksur waxaa badanaya alharju qaala yaa rasuula allah ayuma huwa muxuu yahay harjugu qaala alqatlu alqatlu waa dilka waa dilka can xudayfa ibn limaan qaala xudayfa waxau leeyahy kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yasaluuna rasuula allahi rasuulka ilahi waxay weydiin jireen can ilkhayri wanaaga wa kuntu aniguna waxaan ahaa as'aluhu mid weydiiya can shari xumaanta maxaan u weydiinayaa makhaafata an yudrikanii waxaan ka baqanayaa inuu ihaleelo oo i soo gaadho faqultu waxaan kuuhi yaa rasuula allah innaa kunnaa waxaanu ahayn fii jaahiliyatin jaahiliyo iyo wa sharin shar baanu ku sugnay fa ja'ana allahu ilaahay wuxuu noo keenay bi hada alkhayri khayrkan ee fahal miyuu yahay bacda hada alkhayri min sharin khayrkan ilaahay noo keenay shar ma ka dambeeya qaala nacamha shar waa ka dambeeya qultu waxaan kuuhi wahal bacda dalika shar sharkaa miyuu ka dambeeyaa min khayrin wax wanaagi qaala nacamha waa ka dambeeyaa khayr wa fiihi dakan laakiin waxaa ku jira qiiq xaqsmaaha khayr saafiye waa khayr qiiq ku jiro qultu waxaan kuuhi wamaa dakanu oo qiiqiisu waa maxay ya rasuula allah qaala wuxu uhi qowmu waa dalo yahduuna tilmaamaya bigayri hadyin tilmaan la-aan hadyi uma haystaan riwaayadka waxay leedahay bigayri hadyi laba yo-ood hadyigayga waxaan ahayn ayaa ummadda horkacaya tacrifu minhum waxbaad ka garan doontaa waxay samaynayaan wa tunkir barna waad ku diidaysaa qultu waxaan ku uhi wa fahal bacda dalika alkhayri min shar khayrkaan labaadna shar labaad ma ka dambeeya qaala nacam haa ducaatun waa kaar baaqaya calaa abwaabi jahannam albaabada jahannamay ka qaylinayaan man ajaabahum ilayha qofka u yeela qadafuuhu fiiha way ku tuuraan waa kaar baaqaya qofka yeela way ku tuurayaan qultu yaa rasuula allah sifhum lana noo sifee qaala wuxuuhi hum iyagu kuwaasi min jildatina waa saantaynoo kale leeyihin diirkaynoo kale leeyihin wayatakallamuuna bialsinatina afkeennana way ku hadlaan oo lagaa soo sooci maayo qultu waxaan kuuhi famaa ta'murunii maxaad ii amraysaa in adrakanii daalika xilligaa haddaan gaadho iyo ciddii gaadhaba maxaad amraysaa qaala wuxu uhi talzamu waxaad laasimaysaa jamaacata almuslimiin muslimiinta jamacooda ha ka dhex bixin wa imaamahum iyo imaamkooda toona qultu waxaan ku uhi fain lam yakun lahum jamaaca haddaanay jamaaco lahayn walaa imaami madaxweynena aanay lahayn ka warran qaala wuxu uhi factazil ka fogow tilka alfiraqa kullahaa kooxaha ay u kala qaybsan yihiin oo dhan ka fogow walow an tacudda haddaad wax kala weydana an tacudda inaad qaniinto bihasbi shajara jirid inaad qaniinto xataa yudrikaka almowt ilaa geeridu soo gaadho wa anta calaa dalika cidla isku xidh kolaa jirid qaniintana cidla isku xidhoo iskaga fogow axaadiistan doorka ah xadiiska ibnu cabaas wuxuu ka warramaya ummad alle subxaana wa tacaala abuuro muslimiini ma maamul la'aan karaan inaanay maamul la'aan karayna waxaa inoo sheegayaa rasuulkeena kariimka sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay saddex safraya inay amiir samaystaan si aanay isu khilaafin hadday sidaa tahay ummaddu waa inay samaysataa amiir iyo maamul ciddaa maamulka ah waxaa la idhahdaa imaam iyo amiir iyo khaliifa kolba waa caynku yahay waxaan u noqdaa laba xaalo midu amaba saddexba waa laga dhigaa saddex wuxuu noqonayaa inuu gaal yey amiirka laftiisa madaxweynuhuba waa gaal ama marka hore u gaal ahaa ama gadaal buu ka gaaloobay iyada xaaladdaas waa waadix oo kol hadduu gaaloobo qof muslima uma talin karo waa inay ummaddaasi ay iska riixdaan oo ay iska dulqaadaan wax alla ay ku kalifayso waxaa soo hadhay laba islaama oo mid uu yahay mid baariyo wanaagsan oo ummadda u dabacsan oo cadaalad ku dhaqaya midna uu yahay mid kitaabka ilaahay ku dhaqaya laakiin wax badan kharribaya oo in badan dulmiyayo qaar xoolahooda dhacaya qaarna dhiigooda daadinaya u kala eexanaya dulmi iyo sidaa u kharbudaya laakiin wuxuu ku dhaqayaa tistoor baatila ma aha waa kitaabka ilaahay labadaasi ka hore wuxuu ummadda ka waajibsadaa in loo duceeyo la garab galo la adeeco loo dhaga nuglaado waayo waa tii kii la rabay dariiqii saxda ah buu hayaa kan kale wax kharbudaya ee wax kharribaya isagana ummadda islaamku laba qowl bay ka lahaan jireen qola waxay aaminsanaayeen in isaga maadaama xumaynayo la afkambiyo saxaabada qaar baa ka mid ahaa taabiciinta taabicu taabiciin ficlanna qaar baa ku dhaqaaqay oo xuseen ibni cali ibni abi taalib oo faatima ay dhashay yasiid buu ku baxay laakiin mushkiladdu waxay keentay nin kasta oo ku baxa isagana dhibaato badan baa kusoo baxaysay oo waa la dilay xuseen ba waa tii la dilay marka culamada ahlu sunna wal jamaca way eegeen markii dambe waxay aamineen dhibkuu soo kordhinayo ku dhaqaaqa lagu dhaqaaqayo iyo dhibku isagu markii hore waday kuu soo kordhinaya ka badan dagaalkan dambe dabeetna way mamnuuceen maadaama uu weliha shahaadanayo oo uu tukanayo rasuulkaana laga soo gaadhay sala allahu alay wasalam yaa rasuul allah hadday noocaa noqdaan wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam khiyaaru aimatikum aladiina tuxibuunahum wayuxibuunakum watadcuuna lahum watusalluuna lahum wayusalluuna calaykum aymo iyo madax waxa ugu fiican kuwaad jeceshihiin iyaguna idin jecel aa u ducaysaan iyona idin duceeya wa shiraaru aimatikum aladiina takrahuunahum yakrahuunakum watalcanuunahum yalcanuunakum waxa ugu xun kuwaa necabtiina iyadana necab aa habaartana iyadana habaara ha oo yaa rasuullah kuwa noocaasa maxaadna amraysaa afalaa nunaabidhum bisayf sayfka kula baxnaayo ma iska kor qaadnaa la maa salluu intay tukanayaan daayab rasuulkullah calayh salaatu wasalaam waa islaam intay tukanayaan mar kale wuxuu lahaa ilaa an taraw kufran bawaaxan cindakum fiihi min allahi burhaan intaa gaalnimo ad arkaysaan ha u dhowaanina sidaa awgeed rasuulka xadiiska wuxuu leeyahy haddii amiirkiisa uu ku arko wuxuu kala haysanayo waa ficlo xunxun hal mar iyo laba iyo saddex iyo wax la mid a aan badnayn ha sabro hadduu sabri waayo dhib badan baa imanaya ha adkaysto waayo hadduu ummadda khilaafo oo uu taaka khilaafo oo saa ku dhinto wuxuu ku dhimanaya maanta maytata jaahiliya mayta jaahiliya macnaheedu waa maxay jaahiliyadu bilaa maamul bay ahaan jireen hadduu kana sidaa ku dhinto bilaa maamul buu ahaanaya oo dee waa kana madaxweynina u khilaafay marka keliguu iska taagan yahay markaa wuxuu ku dhintay maytatan jaahiliya xadiiska abu hureyre rasuulku wuxuu tilmaamaya sala allahu alay wasalam calaamadaha qiyaamaha qaar ka mida kuwa yaryar yataqaarabu zamaan xilligaa isku dhadhawaanaya waktigumaa barakadii laga siibaya wax badan baynu aragnay iyadoo la leeyahay xilliga sidii maaha waktigu waa ordaya bishiiba goora dhawaataalkimaysi weygiiba waxa weyan goor jimcihii kuu soo gala garan maysid ficlan waa noocii waayo rasuulku wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam in sanadkii fil noqon doono akhir zamaanka bishuna ay jimco noqonayso usbuuc usbuucina maalin maalintiina saacad saacadiina inta hal duuro la gubo duurka iyo doogu intuu gumayo laaan yaray intay gumaysa saacadiina noqonaysa waktigu saas isugu soo ururaya sidaa awgeed waktiga barakadun baa ka baxaya saacadii ma yaraanayaan waa intii laakiin barakadiisii ayuunbaa yaraanaya wa yanqus alcamal camalkiina wuu yaraanaya diinta lagu camalfalayey wuu naaqusaya riwaayaadka xadiiska kale waxay u badan yihiin wayanqus alcilmu cilmigaa naaqusaya oo cilmigu siduu naaqusayaa culimadaa dhimanaysa markay culimadu dhintaanna cid kalea iska cumaabadanaysa kuwaana waxbaa la weydiin doonaa meeshay doonaan bay ku dhufanayaan marka laakiin culimadu waxay leeyihiin labadu way iska ratimayaan way isku xidhan yihiin haddii cilmigu yaraado camalkiina wuu yaraanaya waayo cilmigaa ku faraya inaad camalkii cibaadada badiso marka haddii cilmiga yaraado camalkiina wuu raacaya wa yulqa shuxu waxaa soo la soo ridayaa shux ma huwa shuxu waa bakaylnimada teeda ugu daran ilahay wuxuu lahaa waman yuuqa shuxa nafsihi shux maxaa la yidhaahdaa culimmadu laba laba laba laba taariifay siiyeen qole waxay leeyihiin waa qofku bakayl waxaa la yidhahdaa markuu ka bakaylo ciddii wax siin laha shuxna waxaa la yidhaahdaa markuu cidda kale iyo tiisaba kaga bakaylo cilmigiisa ku bakaylaya kii xoola hayey kii sharaf hayey kii maxaan ku dhahda nin walba wuxuu hayo ayuu dabada gashanaya wa tadhara alfitan fitan baa soo baxayo ummaddu askaxa iska guraysaa ka la dilay ma garanayo waxa lagu dilay ka wax dilayna wuxuu wax ku leeyahay garan maayo fitanku waa nooca wayaksura alharju waxaa banaya alharj yaa rasuulallah alharju waa maxay waa kelmad cusub alqatlu alqatlu wali rasuulku gacantu saa laha waa dil iyo dil wali wuxuu rasuulku wuxuu leeyahay wuu xumaynaya wax fool xun baa dhacayo ummadda waa la iska xasuuqa waa lalaynaya kaa way muuqataa iminka iminka xilli ay harjigaasi ka badan yihin waxaan filaya inaanay hore adduunka u soo marin waayo adduunka seefa wax lagu dili jiray seefina boqoli soo marto laakiin mid kaliya ku dhacda haddana hadhow mar kalaa lagu dhuftaa iminkana bota yar baa saa loo qabanayaayo milyan qof ama kun qof ama boqol laba boqoloo qof laba boqoloo kunoo qof ayaa mar keliya qarax lagu samaynaya markaasaa lasoo kala guri waayaya haddaad idaacad furto haddaad telefisyon furto haddii maxaan ku dhaha joornaal la akhrido waxa ugu horeeya kugu soo dhaca waxa weeyaan boqolaal iyo tobanaal lagu dilay aad arkaysa warka keliya ayaad yaxyaxaysa marka waxaad moodaa inay calaamadii saacaddu aynu arkayno qaybo badan oo ka mid ah xadiiska dheer insha allah wuxuu u baahan yahay macno badan dib baynu kasoo celin doonaa insha allah haddii ilaahay habeen dambayna gaarsiiyo man ra'aa min amiirihi qofka amiirkiisa ilaahay ka tus man ra'aa qofka ku arka min amiirihi amiirkiisa shay-an wuxuu naco oo yakrahu uu nacayo falyasbir calayha ku sabro fa innahu maxaa yeelay man faaraqa aljamaaca ka jamaacada iyo bulshooyinka ummadda islaamka higilkeeda qofka ka dhex baxa shibran taako ee famaata dhintaa ilaa hadduu dhinto maata wuxuu dhimaya maytata jaahiliya can abi hurayrata can nabiy sala allahu alay wasalam qaal yataqaarabu zamaan xilligaa isku soo dhadhowaanaya wayanqus alcamal camalkaa naaqusaya wayulqaa waxaa la soo ridayaa ashuuxu bakhaylnimo watadhar alfitan fitan baa soo baxaya wayaksur alharj qaala yaa rasuul allah ayuma huwa oo muxuu yahay harjigu qaala alqatlu alqatl inaaseen kusoo ureynaa ilahi waxaan ka baryanaa khayrkiina waafajiyo wanaag adduunya wanaag aakhira ilahay nagu nooleeyo nagu dilo subxaana الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن حديث حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه وحولها كان الناس ضدك وحيها يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي كوري سجرين وأي ويديجرين عن الخير وناك وكنت أنقر وحنا أسأل من ويدية عن الشر شركا ويديجرين مخافة أن وقعت ثقبة أن يدركني إنه أنه يصلاح لأنه ويقول فقلت أقول يا رسول الله إنا كنا وحن وأنا جرني في جاهلية جاهلية يوم شر شر كانوا كجرني wariyaan qultu ku ya rasuul allah sifhum lana noo sifeeyo noo qeex qaala wuxuuhi hum iyagu min shildatina taasi lisiirkii lilleyl wayatakallamuuna biamsilatina magaceedana waa ku hadlayaan hadalkeeda qultu waxaan kuhi famaa taamurunii in adrakanii dalik maxaad ii amraysaa haddii xilligaa aan gaadho qaala wuxuuhi talzamu waxaad laasimaysaa jamaacata almuslimiin muslimiinta higilkooda iyo bulshooyinkooda laasim wa imaamahum iyo imaamkooda iyo madaxdooda ilaasim qultu waxaan kuhi fain lam yakun lahu jamaaca walaa imaam haddaanay jamaacadka kula israacsan lahayn imaamna lala ramahayn maxaa la yeelaya قال وجل فاعتزل كفروا تلك الفرق كلها كوحات كفروا ولو أن تعد إلى تنيتها تفوكلت بأصل شجرة تلك الموت إلى الجيركسو قادو والحالة على ذلك أدعو عيدا قصرا صحابيا حليت بن اليمان رضي الله تعالى عنه وصحابي العلماء قصتين إنه آه متخصص mid u go'ay waxyaabaha dhici doona ee fitanka ah ayuu u go'ay inuu rasuulka weydiiyo dabeetana rasuulku waa u sharxay ummaddana wuxuu u noqday keys iyo kayd u sii tilmaamo waxyaabaha iman doona si ay uga arsatamaystaan waxaa kaloo lagu garsaday munaafiqiinta magacyadooda iyo wejiyadooda sidaasaa waxaa loogu bixiyey saaxibu sir rasuulillahi sala allahu caley wasalam waxa uu leeyahay anigu siyaasadayda iyo qaabkaan u dhaqmaa ummadda kale se u dhaqanta waa ka doonid ummadda kale waxa u dhaqmeeye wanaagay weydiisanaya rasuulka kolba wanaaggo wanaagu ka dambeeyo aniguna wanaagga iyagaa iga qiimaye meelay ilaabeen oo aanay weydiinayn baan weydiiyaa waa maxay waa sharka waayo wanaaggu haddii aad ku beegatana axsan haddaad ku been weydo waxba ku yeeli maayo laakiin laakiinka wax ku yeelaya ee diintaada iyo adduunyadaada baabinaya waa sharka marka wuxuu ka taagnaa baabka la idhaahdo caraftu shara laa lishari laakin litawaqihi waman laa yacrif ishara min alkhayri yaqac fiihi sharka waan bartaa shar ahaan baan u bartaa waxaan u baranayaana inaan iska ilaaliyo oo de ka badbaado qofka khayr iyo sharka la garan waayaana wuu ku dhacaya marka waa inaad kala gartaa shayga khayrka iyo sharka soomaalida waxay odhan jirtay khayr waxba kuma yeelo ee shar u tooghay sharku dhibkiisu waa ku soo gaari karaa laakiin haddii khayrku ku weydaato waxaa laga yaabaa inaad mid kalaba haleesho marka isagoo baabkaa ka duulaya anigu sharkun baan weydiinayay si looga arsatameyso loogu diyaargaroobo aniga iyo intii walaalaha ee islaami markaa baabkaasu inaga kaaka yeelay jazaahu allahu khayran xudayfa ibnu alyamaan marka waxaan kuri yaa rasuul allah waxaanu ku jirnay jaahiliyo meel dhan walba ah xagga caqiidada xagga cibaadada xagga cilmiga xagga dhaqanka dadnimada wax walba waktigay cuni jireen awlaadooday haasi jireen iyagaa iskubaari jiray caqiida may lahayn waxay dhowdhowtay bay caabudi jireen noocaasaanu ku noolay dabeete ilaahay khayrkan uu keenay iyo islaamnimada iyo hanuunkan miyuu haddaba khayrkan shar miyuu ka dambeeya haa buu rasuulku yidhi haaya waa ka dambeeya sharkaa culimadu laba nooc bay yidhaahdeen qole waxay leeyihin sharkaas wuxuu ahaa fidnadii iyo dhibaatadu aloosay ninkii yuhuudiga ahaa cabdullaahi ibnu saba ee islaamka isku soo qariyey ee dabeetana kolooyin cilmi daran oo juhaala oo habiraaca ayuu kaxaystay dabeetana wuxuu ku soo salleeyay cusmaan ibnu cabbaan isagoo u sheegaya inuu sameeyo cadaalad darro iyo dhibaatooyin fara badan dabeetana waa ku kaceen waa dileen dilkiina wuxuu keenay inay muslimiintii isku isku qabtaan maxaa la yeelaya ma iminkaa laga gooya oo iyagoo isku urursan baynu dil dhiiggii cusmaan ka dil ka goynaa mise waxa weeyaan waa sugnaayintay kala fardhayaanoo mid walba gaar baynu u helnaa maxaawiya isagu waxa uu lahaa maya kol hadday amiirkii mu'miniinta dileen madiinada ku dileen xurmadii ilaalan waayeen iminkaa laga gooyo calina wuxuu lahaa kun iyo sideed boqol oo ninoo isku duuban kun iyo sideed boqol oo ninoo isku duuban oo marka laydhaha soo saaray intii dishay ilaa annagaa wada dilnay marka la dilayo waxaa loo baahanayaa tobanlaabkoodoo ciidan boqolaal qof baa ku dhimanaya xikmaddu waxay dhigaysaa ha kala tageen marka mid walba miyigiisi ku noqdiyo beertiisii aynu midbur soo qabanno xikmadda noocaasa ayaa la isku hayay isagaa ka dhex abaabulay ninkaa yuhuudigii dagaallaba dhex maray marka culimada qaar waxay leeyihiin sharku waa kaa isdilkaa muslimiintu is dileen qolyo kale waxay leeyihin maya sharku waxa bay weeyaan markuu rasuulku geeriyooday sala allahu caleyh wasalam waa tii carabirridooday say u dhammaayeen ee dib u gaaloobay
laakiin waxaa sii ballaaran kaadii doogay ee ummadda ay dib wada gaalooday ee markii dambe abubakar sidiiq uu dhexda u xidhay ee u hawlgalay sida islaamka ugu soo noqon lahayd ay kula soo noqdeen labada kay doonto waato ama labadaba ha noqotee shar baa ka dambeeyey oo yaa rasuulallah sharkaa miyaa khayr ka dambeeya haa khayr baa ka dambeeya laakiin khayr saabtiya sida kan maahee waa khayr waxoogay ku jiraan kaana waxay culimadu ku macneeyeen khayrkii ka dhacay dowladdii reer bani umaya markuu soo baxay cumar bin cabdicasiis khaliifkii ummadda cadaaladooda gaadsiiyey laba sano iyo xoogay maamulka hayay ee cadaaladiisu ay dhan walba gaadhay ilaa gaaladii ay soo wada islaameen khaliifka ayaa la sheegaya waxaana ku jira waxoogay dakhala oo yaa rasuulullah buu qiiqaasi muxuu noqonaya waa qolooyin hadyigayga hadyaana in ummadda ku horgalaya ficiladooda waxaad ka garan doontaa wax badan waad ku diidi marka waxa weeyaan xilligaa waxaa jiray dowlad bani umaya qolooyin dowladda ku jira oo agaasimayaal amaba gobolla jooga ama barataaba ah oo sida uu u wado khaliifku aan sidiisa u wadin kuwaasaa la sheegaya oo iyagu xumaantooda ku dhex qabsanaya kuwa weeyaan khayrkaa labaadna shar labaadna ka dambeeya haa ducaatun calaa abwaabi jahannam qaar baaqaya oo xaggay ku baaqayaan janno iyo raallaanshaha ilaahay ku baaqi maayaan naar iyo jahannamay ku baaqayaan albaabkay taagan yihiin ka u dhaga nuglaada waa ku tuuraya oo yaa rasuulullah naftiisa aan ku taxadirnay waan iska ilaalino ayuu leeyahy rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuwa aad looga taxadiri karo fikradooda iyo mabdahooda iyo qaabka u dhaqmayaan baa laga taxadiri karaa mooyaane muuqaalkoodu kaama duwana saantaada leeyihin iyo diirkaaga afkaad ku hadlaysay ku hadlayaan magacaad leedahay bay la baxayaan wahaakada qaarna culimada waxay ku macneeyeen alfaraqu daalla firqadihii lumay ee dariiqii saxda ah ee siraada mustaqiimka ka jarjarsaday ayaa ka mida kuwa sida shiicada khawaarijta muctasilada iyo murjihada iyo wixii la mida ayaa ka mida waxaa kaloo iyagana lagu daraa qolooyinka ku baata mabaadida gaalada sida waxaa la yidhaahdo shuuciyadda iyo dimuqraadiyadda iyo wixii la nooca waa ducaatun cala abwaabi jahannam waxa weeyaan ummadda diinta ugu baaqi maayaane inay dariiqa seejiyaan ayay ku baaqiyaan oo yaa rasuul allah haddii xilligaasi soo gaadho maxaa yeelaa ayuu leeyahy waa su-aalo aad u qiimo badan haddaan soo gaadho ama qof muslim soo gaadho maxaa la yeelaya waxaad laazimaysaa xilgilka muslimiinta iyo imaamkooda mas-uulkooda siyaasiga ah ee qur-aanka ku dhaqaya kitaabka maaha inuu wax kale iska amaamuto maaha inuu wax kale iska jacbursado waa inuu kitaabka ilaahay ku dhaqayo kaasaa imaam loo ictiraafaa haddaanu taa ku dhaqaynin laysa lahu xaqa alimaama maamul inuu muslimiin maamulo xaq uma leh markaa muslimiinta higilkooda laazim iyo imaamkooda haddaad labadaba isku hesho haddaad mid heshana jamaacadaa laazim iyo muslimiinta higilkooda wayaa rasuul haddana jamaaco lahayn imaamna lahayn oo ay kooxa kooxa u qibsayin maxay yeelaya ictasila tilka alfiraqa kullaha kooxahaasoo dhan faraa ka qaad markaa dadba waxaa laga yaabaa alfiraq iyo inaanay kala garanayn altashkiilaat alislaamiya xarakaadka islaamiga waxa la yidhaahdo oodi waa diidin iyo qaadis waa isla gurigeyn dowligan islaamka ay dib u soo nooleeyaan oo islaamka ku soo celiyaan oo mid leeyahay maya anigu dacwadda salaadan ka bilaabaya mid kale u leeyahay maya maamulkaan soo celinaya mid kale u leeyahay cilmigaan ummadda u dhigaya taasay ka dhigaan firaq waana cilmi daro waana jaahilnimo aan diinta meel waba sal ku lahayn waayo saxaabada ridwaanullahi calayhim waxay u qaybsanaayeen qaar mujaahidiina sida khalid waliid qaar culimo ah oo xadiidka u banbaxay qaar quraa ah oo laleeyahay aqra'uhu ubay ibnu kacab midba qaybu ka takhasusay lama odhana waa firaq laakiin firqa goormaa la yidhaahdaa marka ahlu sunna waljamaaca ku khilaafto asal ka mid ah usuusha caqiidada haddaa caqiidada qayb ka mid ah ahlu sunna waljamaaca ku khilaafto firqa ayaa noqonaysa waxaan kugu dhawoobaya aayaddii ilaahay u lahaa ina aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiyaca waa inuu asal ku khilaafo iyo jus-iyaad qaybo yaryar oo diinta ka mid ah oo isu tago fara badan inaad ahlusunna waljamaaca ku khilaafto haddaad labadaa ku khilaafto sidaas buu noqonaya haddaanu laakiin ku khilaafin inuu nidaam samaysto iyo inuu maamul samaysto intaa mid laba firqa ku noqon maayo فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض إلى قريته بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ومنذ ما أنت يسوي الموت إن فرت الإسكاسرو إن السلافان إن كالقرون إن كيما حق وضع كيما صبات الوضع فلا بل سنقحة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لبا إيمان دونتا قلت مؤمنك وحو قبطان وقفي عنتي حين عريا وبرك راعه awdaas iga dhex baxo waa goorma marka la nabdoon yahay ee ummadani salaada iyo khayrka iyo dacwadda iyo qur-aanka laisku yeedhiya maaha maalinta ay fidnadu madaxay golada isla gasho ee ay dadku ay isku baaba'aan markaa weeyaan marka muslimku uu la baxayo naftiisa ee uu rasuulku haadaa xataa hub haysato seebtaada afka ka jebi haddii laygu yimaado yaa rasuulka ka warran kala dila noqo ee ka waxdilaha noqoni waa markay ummaddu nooca noqdaan laakiin intay wanaagsan yihiin ee ay kitaabka ilaahay maxaan ku dhahay isugu baaqayaan ee ay diinta ilaahay isu sheegayaan ma aha caynka marka xaaladda haddii la gaadho ayuunbaa qofku xalka uu haysanaya rasuulku uu sheegay sala allahu caley wasalam عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله دين أهل سودجيه بقوم قوم عذاب عذاب أصاب العذاب عذاب قوعها ليليا من كان فيهم إذا لعدي دحجوتا ثم يتاكا الله وعسوا وحا لغو صوصانا على حسب أعمالهم عمل كودي هوري أي لغو صوصانيا عن سلام بن ركوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعقول لرجل من أسلم إن فيه بلا وقبيلك أسلم لنا كملا أي وحو كوري أدي أغيسي في قومك تلك واحد أغيسيتا أو في الناس أمضت كودا يوم عاشوراء مالتي عاشوراء يقول واحد أغيسيتا أن من أكل قوكي ساكا وحوني فليتم هذا ميسترو بقية يومه مالتي سينت كهدا وحبي وحوني صنع كل ميسترو ومن لم يكن أكل قوكي أنعننا فليصمها صوم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاء وحل كيريا بنوح عليه السلام يوم القيامة أنت قيامة فيقال له وحل ورنيا هل بلغت قوم كاجي مياك في سجينتي فرينتي رسالتي فيقول على نعم يا ربي وكافسي فتسأل أمته أمتي تلو ويدليا هل بلغكم يجلس وكافسي فيقولون حرنيا ما جاءنا مظلما من نذير أي نذير وحدي أمر مظلما فيقال واحد عليه ما شهودك يا قوم الخاتية روحه فيقول عليه محمد وأمته محمد هي أمتي أيام الخاتية فيجاء بكم والدي كان يعداتي أمة محمد فتشهدون وأمرت فرسا ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سرى صاروا جعلناكم لكي اللي أمة الأمة وسطا عادلين وعدالة كتاجن لتكونوا سواء نقطان شهداء مرخاتي على الناس تضوي دل ويكون الرسول رسول قنوه عنيا عليكم درشينا شهيدا إسنا يلقي الكفرية عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب فرياش غيبك خمس واشا لا يعلمها مؤكسونا إلا الله الله وين مويان عدك لموقع لا يعلم موقع ما تغيض الأرحام رحمك يا مكانك هويد وحو الماء كدمي يوحو كسياديني إلا الله إلهي مويان ما تغيض وحو كدمي ولا يعلم موقع ما في غد وحب الردع دونا إلا الله إلا مويان ولا يعلم موقع متى يأتي المطر روح قورت يمريو أحد عينه إلا الله ولا تدري نفس في مكة رميسو بأي أرض أرمدي تموت كل مريسا إلا الله ألا موياني ولا يعلم موكسونا إلا العصاب متى تقوم الساعة قوت قيامه دعيو إلا الله إلهي مويه عدك لموكسونا أحاديثا رسولك الكريم صلى الله عليه وسلم وحكا ورميه haddii ilaahay cadaab ummadu ku sallido cadaabkaasi wuxuu noqon karaa cadaab shamliya oo dhammaantood madooda xaaqa iyo mid qaar qayb ka mida ku dhaca ayuu noqon karaa ayan kaana kuu doona ha noqdee haddii cadaab ku dhaco oo ummadda qaar uu halligo wax alla wixii jooga waa halligaya marka uu halligana waxaa lagu soo saarayaa calaa xasabi acmaalihim camalkoodii oo rasuulu ahaa ama niyadoodu say ahayd waayo ilaahi subxaanahu watacaala waa caadil hadduu ummadda wada halligay qiyaamahana iswaraacin maayee waa maalintii cadaaladda ee miisaanka la dhigayay qof iyo camalkii ayaa ilaahay la hortagayaan deetana haddii camalkiisa wanaagsanaa waa uu badbaadaya haddii camalkiisa xumaana waa haligmaya markaa rasuulku wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam ciidan socda oo ku wajahan maka iyo inuu kacbada soo dumiyo deetana rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam ciidankii oo meel bannaan maraya ayaa dhulka lala goynaya ila waxay ku socdaan inay geedka ilaahay burburiyaan caaisha waxay tiri yaa rasuul allah oo miya la iskala goynayaa mid baa iska dhex socday oo gurdaraacis aha mid baa balaydoon aha mid baa maxaan ku dhahdaa wax kale ka rabay dhammaantood baa la faraacinaya miyaa la kala saari rasuulku wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yukhsafu biawalihim waakhirihim gebi ahaan waa la israacinaya laakiin maalinta qiyaame waxaa lagu soo saarayaa midii niyadi kii niyadiisu wacnay waxa weeye waa badbaadaya kii kalena waxa weeye masiirkiisu la kulmaya sidaa awgeed qof walba inuu camalkiisa uu la kulmayo ilaahay ayuu xadiiskuna caddaynaya xadiiska labaad wuxuu tilmaamayaa in rasuulku ninuu ku yimi qabiilka aslam ka tirsan ummadda muqan ama qabiilkaaga ninka waxaa la odhan jiray hindi ibn asmaa waxa uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa maalin caashuuraa waa tobankii muxaram tobanka muxaramna waxa weeyaan maalin aad iyo aad u qaaliya waa maalintii ilaahay nabiyullaahi sulaymaan nabiyullaahi muusa iyo qoomkiisa uu ka badbaadiyey fircoon iyo ciidankiisa ilaahay fircoon haligay maalintaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam isagoo madiine yimi ayuu arkay yahuudoo toomaysa wuxuu waa maxay maase ilaa waa maalintii ilaahay nabiyullaahi muuse uu badbaadiyey markaasuu yihi muuse anaa idinka xiga ana axaqu bimuusa minkum anaa muuse idinka xigo idinku wadiiqadiisa iyo dariiqiisa ma haystaan anaa dariiqiisa haya sidaa oga saxaabada wuxuu amray kii wax cunay ee subaxaa furay oona afkaaga hayso oo sidaa ku dhammaystiro kii aan waxba cunin oona soonkaaga dhammaystiro waxaa halkaa culimadu kala soo baxaan soonka sunnaha ah soonka sunnaha ah qofku inuu goorta uu doono miidan karo adoo iska soo baxay oo soo iska soo kacay ayaa horta taa waa soomanay soonka sunnaha waa iska fudud yahay adoo soon kusoo talagala soo soomayna waa iska afuri kartaa waxna waa iska cuni kartaa waxaa la yidhaahdaa almutatawicu amiiru nafsihi qofka soon sunnaha sooma isagaa isu amiira ama uu iska wadanaya hadduu doonana waa iska jebin karaa soonkaa faralkiila saama rasuulku wuxuu tilmaamaya sal allahu aleyh wasalam maalinta qiyaame waxaa la keenayaa nabiyullaahi nuux nabiyullaahi nuuxna qur-aanka waxaynu ku haynaa waa nebigii ugu dheeraa muddada ummaddiisa ugu baaqayay muddo uu howlgalay inuu ummaddiisa u baraarujiyo wuxuu sheegaa muddadii ugu dheeray bahayd waxaa sagaal boqol iyo konton sannadood nebigii intaa u baaqayay ee ay culimmadu sheegaan in ilmaha yarna uu ku weynaanayay kii ku weynaaday baa haddana ilmihiisa u dardaarmi jiray waarkaa isagoo sidaa u qaylinayan ku soo gaareeye ilaa u dhigi waa la isku dardaarmaya dhowr jiil ayaa maartay maartay isu dardaarmay nebigii noocaa ahaa ayaa qiyaamaha loo yeelayaa fariintii iyo diintii ummaddii ma gaadsiis hayo yaa rabbi waan gaadsiiyey ummaddii baa la weydiinayaa miyuu idin soo gaadsiiyey abadan weligay mana arag baa odhanaya waa dafuraya waa nebigii intaa u baaqayay ayaa dafuraya ilaahay waa xaadil subxaana wa tacaala wuxuu ku celinayaa nabilahi nuux nuuxow miyaad haysataa wax markhaatiya hadda ilaahay waa markhaati subxaana wa tacaala laakiin wuxuu rabaa iyaga in la qanciyo markhaatiyaad haysataa soo maxamedan wa ummatahu maxamed iyo ummadii waa loo yeedhaya ummadda iyo nebigooda horkacaya miyuu nabiyullaahi nuux gaarsiiye ummaddiisa haa oo idinku miyaad joogteen idinku maxaadir baa haydeenoo waa maqlayseen miya min ilaahay oo allah noo sheegay wa anta nafsaku saadiqiin cid wax sheegtana adigaa ugu run badan adaa lagu yidhi ilaahayow sagaal boqol iyo konton sannadood buu baaqayay oo kor iyo hoos gaar iyo koox mar walba si walba waa ugu sheegay ilaahayna markaa ummadda wuxuu ka dhigay maraggal maragnayaa gala qof lagu kalsoonyay qof aan lagu kalsoonayn oo xaaladiisa laga hagaagsanyayni mara ma galo sidaa awgeed baa ilahay yidhi wakadalika jacalnaakum ummatan wasada ummad wasada ilaahayna ka dhigay saa markaas u noqotaan oo haddaa idinku markhaati tihiin yaa idinka idinku furaya nebiga ayaa ku furaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa kii ummadda isku dhan yidhi miyaa soo gaarsiiyey ee yidhahdeen haaya waad gaarsiisay ballagta waatayta alamaana allahuma fashhad ayuu lahaa marka ummaddani waa ummadda ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay in ummadaha ku warag furaan oo nebiyada u heliyaan oo xilliga nebiyada la dafiro iyagoo ay barbar istaagaan fadliga noocaasa ilaahay siiyey subxaana wa tacaala rasuulkeena kariimkii wuxuu tilmaamaya sala allahu aleyh wasalam mafaatiixu lghaybi qeybka qayba wixii maqan ee aan waxba ka ogayn furayaashiisu waa shan waa haddii yaana lagu daro mafaatiix waa furayaashii haddii yaana la gooyo mafaatix bay noqonaysaa waa meesha la furo meesha lafteeda marna waa wixii lagu furayo oo mafaatiixdii marna waa meesha la furayo oo waa markay bilaahyaada tahay laba riwaayada ku timid waa khasnadaha qaybka iyo furayaasha qaybka labada goorba waa shan ilaahay mooyo cid kale ma oga ta koobaad riximka iyo uurka hooyadu wixii uu dhimayo iyo wuxuu kordhinayo bimacnaa ilmahani inuu sidkiisii ka yaraanayo iyo inuu si dhaafayo iyo inuu sidkiisii ku dhalanayo inuu dhameer ku dhalanayo inuu maxankula u kacayo iyo inuu kacay inuu wiil yahay inuu gabadh yahay intaba ilaahay baa og subxaana wa tacaala oo miyaana odhan karayiin sow talimirka kombiyuutarada la geliyee dabeetana kombiyuutarka uu sheego taariikhda uu dhalanayo iyo ilmuhu noociisa culimadu waxay leeyihiin xilligani xilliguu qeybka ah uma aha waayo nabi ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u dhiibay malaga ayuu u dhiibay magacii wuxuu noqonayo walad dakar iyo unsa shaqi iyo saciid camalkiisa risalkiisa kollagii malag ogaadayna malag waa makhluuq inaga naga mid ah wixii ilaahay ogeysiiyey ayuunbuu ogaan karaa kol haddii bini aadam uu ogaaday makhluuq iyana ogaan karnaa laakiin goorta laga hadlayaa waa afarta bilood oo hore boqol iyo labaatanka habeen oo hore cid ilaahay abuurtay oo ogaan kartaa ma jirto walaa yaclamu maa fii gadi ila allah barri wixii dhici doona ilaahu baa og noocay doontaa noqotee qofka ku dhacaya ummadda ku imanaya walaa yaati walaa yaclamu marka waxta saddexaadna waa roobka roobka goorta uu daayo iyo goobta uu ku daayo iyo intaysa inta ay leetahay midna ilaahay subxaana wa tacaala mooyaane cid kale ma garan karto ciddii sheegataana waa ku gaaloobaysaa qolooyinka saadaasha hawaduna waxaa u bannaan inay yidhaahdaan waxaanu saadaalinaynaa idab ilaahay waxa laga yaabaa inay yidhahdaan laakiin hadday yidhahdaan wuu daaya meel heblaayo waxa ku daaya waxa weeye marka waxay sheegteen wax ilaahay leeyahay ilaahay bay ku qabsadeen qaybkii waana ku kufriya waxaa kaloo taafraada qofku goobta uu ku dhimanayo goobta xijirtiisa ku daadanaysa ama uu ku geeriyooday nafta lagaga qaadayo ilaah unbaa yaqaana subxaana wa tacaala meeluu sii qoondaystayoo isagoo isgeynayo oo oo uu yaqaanoo laga talagelinayo ma aha ilahay baa geeyey subxaana wa tacaala halkaana ilahay unbaa garanaya hadduu qofku garanayo uu ka warwareegi lah ka warwareegi lah sidaa awgeed ilaah unbaa yaqaan ta ugu dambaysana waxa weeyaan qiyaamuhu goortuu dhacayo ilaahay subxaana wa tacaala ayaa la gaara عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله إلى يدك سودة بقوم قوم عذابا أصاب العذاب عذاب هو بقود عيا من كان فيهم عدا لا عندي كنت احترتها ثم يتربع سوحا مقوط وصاريا على حسب أعمالهم كل بعمل كود السويعي عن سلام بن أكبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أسلم وعقولي أدي في الناس اكوى ويسي أو في قومك تلك أو في الناس يوم يوم عاشوراء مالتي عاشوراء أن من أكل قفك وحري فليتم دميسترته بقية يومه ومن لم يكن قفك أنا حي أكل من حنينة فليصم أصوم عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاوى لكلية بنوح عليه السلام نوح لكلية يوم القيامة مالة القيامة فيقال له على ورنية هل بلغت مياك في تومضان يقول حرية نعم يا رب فتسأل واحد لو يديني أمته هل بلغكم يجي سوقها فيه فيقول حرية ما كان مظلما من نذير مدك أبما نورك فيقال واحد لو من شهودك مرجع هو أيه يا مخاطوة سطا فيقول على محمد محمد يوم أمته مديس فيجاوب بكم عن الكلية فتشهدون ومرات فرسة ثم يتنقل روح آخر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك السداء أيان جعلناكم إذكيا لي أمة أمت وسط عادلين وسط كلمة وسط والله حلوة وسط مرة أوسط وكان هو عدول وعادلين لتكونوا سواء نقطان شهداء مرخاتيو على الناس ضمائلين ويكون الرسول الرسول قول الموضوع عليكم كركينا شهيدا مرخاتيو عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب فرياش غيبك خمس واشا لا يعلمها موغ إلا الله وأن مويان لا يعلم موغ ما تغيض الأرحام أرحام يقولك مويان وحو بما إلا الله إله مويان وحو زيانين أنا ولمت ولا يعلم موغ ما في غد وحي بريت ولا أنا إلا الله وأن مويان ولا يعلم موغ متى يأتي المطر قرط الروق يمنايو أحد العنوة إلا الله وأن مويان ولا تدري ما هو نفس النفي بأي أرض أرلض أي تموت كل من ضلته إلا الله وألم ويعني ولا يعلم ما هو متى تقوم الساعة إلا الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الله إلى يوحنا عز وجل أنا منوق عند ظن عبدي بي عند وحن أدحي ظن عبدي أدوك إيجا مليئيسا بي يعني هو مليستو وحي أدوك إيجا هو مليستو أيان أدحي ونحريه وأنا أنغنا معه يسقى يا لجرة إذا ذكرني مركو يحفاي إيه فإن ذكرني هذا وحصه في نفسي كلدي ذكرته في نفسي أنا كلي من حصا وإن ذكرني هذا وحصه في ملئ كوح ذكرته ساعة فوق هذا في ملئ كوح خير منهم يلتقي وبدن وإن تقرب إلي هذا يسوع وادو شبرا تاكو تقربت إليه واحد يسوع وادا ذراعا نظر وإن تقرب إلي ذراعا هذا نظر يسوع وادا تقربت إليه باعا طلاب ينصد وادا وإن أتاني هدوه مادو يمشي تقوم صعدنا أتيته عليه مادا هرولا أعلى يروي مادا عن ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه رسولك يا أهل إنما دويبي تركه كذوليب وبيب وصوب ورقلة وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة هذه بويبي فقال له عكوري ألا تصلون بليلتكني قال علي العقول فقلت يا رسول الله انما انفسنا نبت يد وحي تهيون بيد الله قعد الهي كجرتا فاذا شاء عبد الهي دوره ان يبعثنا انه نصارون كعيو بعثنا الهي ونكعليا فانطلق والله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت له ذلك فكاسد قولي ولم يرجع موسى علي الي انيا شيئا وحبا ثم انا سمعت واحد مغلي والحال هو رسولك هو مدبر فيك إذا ويضرب فخذه بمدد الرباحية ويقول له وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان وحو عادي الإنسان بني آدم أكثر شيء وحو وقدر هيا جدلا وأمرا بني آدم وهو أمرا صغلا أي النقطة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله إلهي تبارك وتعالى إذا أحب عضوت على عبد عضون نادى ونواقع جبريل عليه السلام جبريل أيون واقع إن الله إلهي قد أحب وجود على الإسلام